wanaagsan halkan waa idaacadda dalsan qodobada wararka caawa aan idiin hayno waxaa ugu waaweyn maamulka gobolka banaadir oo caasimada ka mamnuucay waxyaabaha maanka dooriye oo ay ka mid yihiin taabuuga calaqa iyo sidoo kale xashiishka maalinta shaqaalaha adduunka ah oo maanta ku astaysneyd iyo shaqaalaha dowladda oo inta badan fasax galay doorashooyinka puntland oo guddiga doorashooyinku ay fariin u direen dadka shacabka ah ee qaadanaya kaararka codbixinta soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris habeen wanaagsan waxaad hesheen dulmarka wararkeenna caawa haatanna warkii oo dhan aan ku horumarno maamulka gobolka banaadir ayaa mamnuucay waxyaabaha maanka dooriya sida shiishada taabuuga calaqa iyo xashiishka kulan ay muqdisho ku yeesheen wakiilada hoteelo dhowaan uu xiray gudoomiyaha gobolka banaadir oo sida la sheegay waxyaabahaas lagu isticmaalayay ayay ugu dambeyn isla qaateen in go-aanadan la meel mariyo afhayeenka gobolka banaadir ayaa warbaahinta u faahfaahiyey
taarikhdan ay ku beegan tahay kowda may sanadka gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane sheekh yuusuf xuseen jimcaali madaale wuxuu aqalka dowladda hoose xamar kula kulmay qaar ka mid a mulkiilayaasha iyo wakiilo ka socday maqaayado uu horay u amray gudoomiyaha in la xiro ujeedada kulanka ayaa wuxuu ahaa in dib u eegis lagu sameeyo shatiyada ay maqaayadahani hore u qaateen qaabka shaqo ay hadda ku shaqeeyaan iyo mas-uuliyadda maqaayadahani dib u eegistaasi waxaa ka soo baxay oo laysla arkay in maqaayadaha lala kulmay qaarkood ay ka dhacsan yihiin shatiyada ay hore u qaateen ayna ku shaqaynayeen qaarkoodna shatiyo feeg ah halka qaarkoodna aysan haysaninba wax shati ah shatiyada waxaa ku cad in lagu shaqayn karo oo keliya waxa loo qaatay shatigaasi islamarkaana aan lagu shaqayn karin wax ka baxsan ujeedada loo qaatay shatiga ciddii ku shaqaysana ay la kulmayso ganaaxyo iyo cawaaqibka ka dhalan kara sagaashan iyo sagaal boqolkiiba waxay ku shaqaynayeen wax ka baxsan ujeeddada ay u qaateen shatiga marka laga reebo hal maqaayad oo ku shaqaynaysay ujeeddada keliya ay u qaadatay shatigaasi haddaba gudoomiyaha gobolka banaadir iyo milkiilayaasha kulmay waxay isla raaceen qodobada soo socda kow in maqaayadda lagu magacaabo iyo v i b ay xiran tahay gebi ahaanba ilaa iyo amar dambe labo in maqaayadaha shatiyada dhacsan ku shaqaynayay la marsiiyo ganaaxa ay ka mutaysanayaan inay ku shaqeeyaan shati dhacsan saddex kuwa shatiyada feega ah ku shaqaynayay in sidoo kale la marsiiyo ciqaabta iyo ganaaxa ay mutaysanayaan afar in shatiyada kuwa aan ka dhacsanayn iyo kuwa hadda qaadanaya intaba ay maraan xeer dhigaya in aysan ku shaqayn karin wax ka baxsan hanaanka iyo ujeedkay u qaateen shatigaasi islamarkaana laga saxiixo dokumenti xoojinaya heshiisyada ku qoran shatiga laga qaato dowladda hoose xamar oo ku cad in aan lagu shaqayn karin wax ka baxsan ujeedka loo qaatay shatigaasi shan in gebi ahaanba la mamnuucay in goob lagu isticmaalo shiishad ama lagu iibiyo ay ku taalsho magaalada muqdisho islamarkaana sidoo kale la mamnuucay in goob lagu iibiyo taabuuga calaqa xashiishka iyo waxyaabaha maandooriyaha ah waxaa magaalada muqdisho laga mamnuucay gebi ahaanba in lagu isticmaalo shiishadda goobaha lagu isticmaalo iyo goobaha lagu iibiyo intaba waa mamnuuc sidoo kale waxaa mamnuuca goobaha lagu iibiyo taabuuga calaqa xashiishka iyo wax walba oo maandooriye ah todobo waxaa laisla gartay oo laisku raacay in aan la ogolaan karin meel mugdi ah oo gabdho iyo wiilal ay ku kulmaan taasoo anshaxa iyo dhaqanka suuban ee diinteennaba aysan ogolaanaynin
kowda may oo maanta ahayd waxaa dunida looga dabaaldegaa maalinta shaqaalaha adduunka soomaaliya waxaa lagu tirayaa meelaha ugu badan ee shaqaalaha lagu dhibaateeyo cabdisalaan juula shaakir ayaa ka waramaya
maanta oo kale kooda bisha meey dunida waxaa lagu xusaa maalinta shaqaaleweynaha dunida dadyoga kala duwan ee caalamka ee shaqaalaha ayaa isugu soo baxa waddooyinka waaweyn ee caasimadaha adduunka iyagoo halkaasi dareenkooda ku muujiya soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka dhibaatooyinka ay kala kulmaan shaqaalaha kala duwan ee ka shaqeeya xarumaha gaarka ah iyo kuwa dooliga ahba iyagoona shaqaalaha soomaaliyeed qaarkood ay sheegeen in dhibaatooyinka ay la kulmaan ay yihiin kuwa xaqooda ay ku waayaan qaar ka mid a shacabka ku nool magaalada muqdisho ee shaqaalaha ah ayaan aragtidooda ka weydiinay siday u arkaan maalinta shaqaalaha dunida qaarkood ayaas inoo sheegay in maanta oo kale shaqaalaha dawladda ay helaan fasax halka shaqaalaha kale ee ka shaqeeya xarumaha kale ee gaarka loo leeyahay aysan fasax helin shaqaalaha dawladda waa fasaxaan laakiin shirkadaha qaaraana fasixin marka waxaan u sheegaa shirkadaha qaar inay dalka shuruucda adduunka u hoggaansamaan ay ku dhaqmaan oo kale hadda maanta oo kale shaqaalaha dhan waa la fasaxeeyaa laakiin shaqaalaha dawladda bis oo u shaqeeyo rayidka ah iyo wasaaradaha kuka shaqeeyayaan iyo waxaasaa la fasaxe kambaniyaasha shirkadaha hormuud iyo daabshiil oo kale iyo waxaan leenahay shaqaalihiinnina fasaxa maanta oo kale ilaa dadka daruuriga howlaha daruuriga ayaa ma ahne mafahamti iyo qolada cisbitaalada oo kale iyo marka waxaan u sheegaynaa inaad dadka shaqaalaha soomaalida halka maalin oo fasaxa adduunka dhan laga leeyahay inaad ummaddaas ay la qaybsadaan oo la fasaxo maadaama ay tahay maalinka shaqaalaha adduunka waxaa halkaan uga faa'iidaysanayaa fursaddan qaaliga ah waxaan fariin halkan uga dirayaa madaxweynaha dalka soomaaliya waxaana u sheegayaa shaqaaleen lama helo ilaa musuqa meesha laga bixiyo dadkan caloosha iska wada weynaaday oo cunaya shaqaalaha xaquuqda ay lahaayeen waxaan leeyahay waa inuu tallaabo sharciga ka qaadaa oo la yimaadaa maxkamaddii maxkamaddii ka shaqay jirtay dadka cuna xaquuqda aadanaha waxaan halkan uga dirayaa fariintaas madaxweynaha soomaaliya haddii uu yahay madaxweyne daacad ah dadkaas maxkamaddii qaba laheyd ha soo saaro wabilaahi towfiiq magacayga waxaa layidhaha cabdishamaal xaaji xiirey waxaan ahay dadka gobolkan ku nool waxaan u hambalaynaa guud ahaan shaqaalweynaha caalamka kan afrika gobolka iyo kan soomaaliya oo ugu sarreeyo madaxweynaha uguna hooseeyo ninka kobaha caseeye waxaan leeyahay hambalyo maalintiinni waaye waa run shaqaalaha maalin weyn uu leeyahay waa ka nolosha adduunyada dadka nolosha ku leh waayo saamaynta koowaad oo awoodda lagu nool yahay inkastoo sidii hore aysan ahayn soomaaliya wakhtigii eerkii dowladnimada inta ay socotay iyo iyo iyo maxaa la yidhaahdaa kabasiti shaqaalaha tirada shaqaysaa ay aad u kala weyn yihiin oo aan runtii lagu dhaliili karo dowladda soomaaliya tirada shaqaysa iyo baaxadda dadka soomaaliyeed
guddiga doorashooyinka ee puntland ayaa fariin u diray dadka qaadanaya kaararka codbixinta guddoomiyaha guddigaasi ayaa warbaahinta maanta la hadlay waryaheena cabdirashiid ciise siciid ayaa kasoo warramay garowe
xarunta guddiga doorashooyinka ee puntland tibek waxaa maanta ka hadlay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka cabdirasaaq isagoo sheegay dadkana ku wacyigeliyay inay kaararka doontaan islamarkaana aysan cidna isaga dhiibin kaarkooda ilaa laga gaarayo maalinka doorashada halkaasna codkooda ku dhiibtaan cidda ay doonayaan sidoo kale waxa uu sheegay in maanta ay bilaabatay ololaha soo baxa ururada oo maanta uu leeyahay ururka runcad waxa uu sheegay in wax laga bedelay islamarkaana subaxyadu ay noqon doonaan kuwo ku kooban oo keliya goobaha dadweynaha aan la imaan doonin sidoo kale fagaarayaasha waaweyn inta ay socoto kaarqaybinto dadkana ay ku wacyigeliyaan kaarqaybinta warbixin kooban ee warbaahinta ka siino meelaha ay marayaan shaqooyinka doorashooyinka ama shaqada doorashooyinka waxaa maalintii sideedaad maanta galay ee qaybinta kaararka oo hadda guud ahaan degmooyinka iyo toddobada gobol ee doorashadu ka dhacayso ka socota kaar qaybinta codbixiyaasha iyadoo si fiican u socota meelo badan gobolka gobolladii ugu horreeyo kale ilaa inka badan boqolkiiba lixdan ay qaateen dadku kaararka sidaas daraaddeed waxaan rabnaa oo ugu weyn fariintaan halka ka dareynaa dadku inay kaararkooda qaataan ku baraarugsanaadaan in wakhtiga kaarqaybinta uu dhammaanayo gobolladii koowaad oo laga bilaabayo shan ahaa kaarqaybinta afarta bisha ayay dhammaanaysaa kaarqaybintu waa bari karkaar gardafu highland iyo sanaan gobol walbana labiyo toban beri marka laga bilaabo ayay ayay ka soconaysaa ilaa gebagabeynteeda ilaa waxoo dhan markaa dadka muwaadiniinta ah waa inay qaataan kaarkooda codbixiyaa qof aan kaar qaadan bari cidna kuma eedayn karo oo kaarkiis inta loo soo daabacay degmadiis inta loo geeyey goobta codbixinta uu ku qortay loo geeyey haddana aan qaadan waa waa waa waa khasaaro marka ma codayn doono qof aan kaar qaadan dadka waxaan ku baraarujinaynaa inay ka faa'iidaystaan waqtiga kaarkooda qaataan qodobka labaad waxaan dadka ku boorinaynaa xusuusinaynaa in qof walba uu kaarkiisa haysto cidna uusan kaarkiisa iska siin dad waxaa jira la xiray oo loo xiray inay warqado uusan haysteen
guud ahaan wararkeennii caawa ayaan intaas ku gabagabeynaynaa kulanti dambe nabadgelyo
wararkaad la haysaa hobsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaa talalhel